marka qof intuu ummada xasuuqo ka kicini karo halkay xiganaayeen meel kala geeni karo ma laha ummadda waa in laisu dulqaataa laisla deganaadaa laisxishmadeeyaa laishormadeeyaa la wada noolaada intaasumaana horumar lagu gaari karaa
kaasi waxa uu ahaa doctor nuux naasir cabdi oo ka mida baarlamaanka dalka kenya oo u warramaya waryaheena maxamed faarax shire
gudoomiye ku-xigeenka baarlamaanka kenya faarax macalin ayaa ku tilmaamay hogaamiyaha ethoobiya ee geeriyooday mele zanawi inuu mas-uulka ahaa dhibaatada ka jirta geeska afrika gaar ahaan soomaaliya sidoo kale uu ka dambeeyey abuurista ururka al-shabaab ee dagaalka ka wada soomaaliya sida uu faarax macalin sheegay caashe ibraahim caashicuud waryahayaga ayaa qadka teleefonka ee nairobi kula xiriirtay faarax macalin waxayna ugu horeyn weydiisay bal sida uu u arko baarlamaanka cusub iyo isbeddelka soomaaliya
hadda cabdiraad aan anaga ka tusaale qaadanayno oo khibrad waan soo aragnay oo waxay soo qabteen inna waa jirtaa in badanna waa un wax lagu nasibsanayo laakiin markaad c v-gooda iyo credentialskooda fiiriso waxaad moodaa inay aada uga bedelan tahay waxii hore oo dhan oo soo marnay taa awgeed rajada aada bay u wanaagsan tahay midda kale waxa weeyaan wax kasta oo dhanba wa waa in loo hagaajiya rules waa in qawaaniin loo hagaajiya nin allaala ninka doonaya inuu mase madaxweyne noqdo mase inuu baarlamaanka galo mase inuu xil wadanka ka qabto waxa weeyaan waxaa lagu subject garanaya mase qasab ay noqonaysaa in imtixaanka laga qaado oo taariikhdiisi iyo wuxuu hor uu horey usoo geystay iyo aqoonti uu leeyahay iyo waxqabadkiisa inta laga yaqaano kulli in lasoo bandhigo weeyaan oo qofkii maaragtay integritygiisa ay khariban tahay meesha lagu reebo dhinaca kale faarax macalin waxaad ka warantaa waxaa geeriyooday mele zanawi ra-iisul wasaarihii hore ee dalka ethoobiya oo sidaanu ka warqabno saameyn ballaaran ku lahaa gobolka geeska gaar ahaan soomaaliya bal waxaad ka warantaa geeridiisa iyo waxa ay ka bedeli karto dhaqdhaqaaqyadii ka jiray geeska afrika gaar ahaan soomaaliya horta waxa weeyaan geeri qof bilow aadam ku dhacday xag ilaahay bay ka imaatay wax aadamahu gacanta ku haya maaha laakiin waxaa iyada aan isweydiin lahayn labaatankii sano oon soo dhaafnay meles inuu ku lahaa qeybta ugu lixaadsan geeska africa siiba maaragtay soomaaliya oon anagana aan u nisbaynana runtii soomaaliya waxay u degi weyday oo ilaa iyo haatan dhibkan ay ugu soo jirtay in wax maaragtay asaga uu ideoloog u ahaa oo asaga uu ka-aakib ahaa asaga ood moodaysa inuu ku xisaabtan maayo waxyaabuu iska dhaadiciy oo taariikhi ah iyo runtii inuu maaragtay uu noloshiisa siyaasadeed ee uu ku arkay inuu intuu halista soomaaliyeed beera uu ku kobcin karaa maaragtay reer galbeedna ay ku garab qaban karaan dad badan baa waxay odhanayaan nin wanaagsanaa oo runtii rukun maaragtay asal ka ahaa inuu ahaa ani waxaan u arkaa inuu ahaa dhibaatada ka jirta geeska africa oo dhan ninka ka-aakibka inuu asaga u ahaa qasab weeyaan hadduu nool yahay iyo hadduu hadda geeriyoodayna way isbedeli laheed maxaa qofka bilow aadamka taariikhda muddo unbuu ka dhex muuqanayaa oo maaragtay mase uu qasi karaa si wanaagsan iyo si xunba uga dhex muuqan karaa waktigeedii wuuba iska soo gabaabsaday marka hore haatan hadduu ka tegayna waxaan is leenahay culeys weyn oo jiray iyo dhib badan oo jiray oo runtii wax kastaba beeray inuu asaga uu ahaa uu ka ahaa geeska africa dad baa waxay odhanayaan dadkan asal raaca ee ninka la dagaalamayay inuu ahaa oo bulwaka ka soo horjeeda al-shabaab inuu ahaa ani waxaan aaminsanahay al-shabaab ninkii beeray inuu asaga ahaa iyo wax allaale wixii lamid oo dhanba waayo markuu qaran intuu ku duulay dadkii ku noolaana uu burburiyey waxyaabo badanna uu sameeyey inuu asaga beerayey beeritaanku u beerayeyna uu iska dhaadiciyey intay dhibaatada asaraaca iyo muslimiinta iyo jihaadis wuxuu uu ku yeeray ay jirto inaanan lagula xisaabtamaynin inuu dimuqraasiya xuquuqul bilow aadam iyo qabiilaysi uu ku dhaqanayo oo dhanba wax allaale wixii xun uu samaynayo dhanba waxaa weeyaan wuxuu iska dhaadiciyey inuu kaga samata bixi kara reer galbeed quwadaha adduunka jira hadda mar hadduu yidhaahda asal raacaasaan iga hortaaganahay waa tahay faarax macalin adigoo aada u mahadsan meles hadda wuu geeriyooday laakiin wuxuu ahaa shaksi sidaad sheegtay saameynta intaa la eg ku lahaa geeska afrika marka markaad fiiriso hadda shaksi buu ahaa wuu geeriyooda laakiin xisbigii uu ka tirsanaa golihiisii wasiirada iyo saaxiibadii oo dhan baa jooga maxay marka taasi gobolka ka bedeli kartaa baad is leedahay mar haddii saaxiibadii oo dhan ay joogaan waxaan ideology maaragtay dhisan oo oo maaragtay laga shaqeeyey oo loo hogaansan yahay oo kaa dhaale ma aheen wuxuu ku dhaqanaya ninka nin iska dictator ahaa yuu ahaa asaga ahaa alfa iyo omega meesha u meesha laga bilaabay meesha u dambaysa oo dhanba talibkaasa uu ahaa ma aamintani mar hadduu meesha asaga ka tegey iyo hataa hadduu sii joogi lahaa inuu sidii uu wax ku waday marka hore wax maarag ee sii socon karto sustainable ay noqon karto waarayso waxaan u arkaa inuu isbedel weyn ka dhici doono ummadda reer ethoobiana maaragtay ay xornimo iyo waxaasoo dhan ba dareemi doonaan ninkan qabiil buu ku shaqaysanayay wax alaala waxa la shaqaystoo dhan wax tigray ka imaaday ahayn awoodda rasmigana waa waxaan asaga iyo wixii ka agdhowaa dadkii un maaragtay makele iyo adwa iyo agzum ee ka imaaday ay maamulayeen marka ma aha wax waari kara ma aha oo la oran karo kaadha badan oo ku jiray nin allaala ninka la shaqaynaya hadda oo ishir oranayo asaga madaxa u foolaadina waa un naftiisa maaragtay doonaya inuu badbaadiyo kana dha maaragtay wixii wanaaga uu ka heli karana uu ka helo mar hadda meesha ka baxay waxaan aaminsanahay inuu isbedel badan uu dhici doono ummadda soomaaliyeed iyo dadka reer etoobiya oo dhanba iyo dadka jiiraanka kulli saameynta uu ku lahaa oo runtii anaanu arkayn wax negative oo si xun oo gobolka u baadiinaysay inay gebigeedaba ay maaragtay aan ay waa tahay doontaan anigu aaminsanahay waa tahay mudane faarax macalin dhinaca kale markaanu fiirino sanadkii labada kun iyo lixdii adigu shaksiyan waxaad ka mid ahayd siyaasiyiintii geeska afrika ee sida weyn uga hortimid faragelintii ethoobiya ee gudaha soomaaliya ma kula tahay in maanta geerida meles kadib inay taasi isbedeli doonto geerida melis iyo geeri la-aanta melisbu maanta ummadda soomaaliyeed waxay joogtaa heer maskaxiyan oo kobac ah oo ay ku gaareen inay ogaadaan cadadku cadowgooda dhabtaa iyo wixii lagu siri jiray soomaalida badana waxaa ka dhaadhacsaneen haddiidan dal la qabsanin maxay ahayd etoobiya oo idinka uusan dhib inaga soconayn ilan seven sevenkii baa xagga lagu duulay inay dad etoobiyaanka ay asaga meles iyo dadkiisa ay ay ay ay ogolaan kalaan inay la noolaadaan soomaalida laakiin ma aha laakiin labaatanka sano hadda aan soo dhaafnay buu nin kastoo hataa kii ku riyoonahayay inay wanaag ka imaan karo asaga iyo sanadkiisa uu quustay ilan dadkii uu ku adeegtay oo barkood marxuum ay yihiin oo ay dhinteen oo uu kamid yahay madaxweynihii ka horreeyey kan hadda shariif shaqma axmed oo meesha ku jiro iyaga oo dhan ba anigu waxaan ka hayaa war inay leeyihiin wow otalaayo otal beeray san maana moodeynin waana la siray
kaasi waxa uu ahaa guddoomiye ku-xigeenka baarlamaanka kenya faarax macalin oo u waramayey cashe ibraahin caashacuud